Heshiiska Entebbe waa mid ka mid ah heshiisyada caqdigii la soo dhaafay horaantiisa kahana qaaday Geeska Afrika, si gaar ah qaar ka mid ah dalalka dhaca dooxada webiga Niil. Sanadkii labada kun kow iyo tobanka ayayna shan dal oo ka mid ah dalalka ku yaala jiinka webiga Niil ay saxiixeen heshiiskan, kuwaasi oo kale ah Itoobiya, Ruwaanda, Tansaaniya, Uganda iyo Burundi. Iyadoona ay dowladda Koonfurta Suudaan ee madaxbanaanida ka qaadatay Suudaan ay ku howlan tahay sidii ay ugu soo biiri lahayd dowladahan shanta ah ee ku midaysan heshiiskan, taasi oo ku noqonaysa dowladda lixaad, kolkaasi oo isbahaysigan yeelan doono guddi hoostaga Midowga Afrika, xaruntiisa rasmiga ahna ay noqon doonto dalka Uganda. Heshiiskan la magac baxay Entebbe ayaa walaac ballaaran ku abuuraya dalka Masar oo isagana ka mid ah dalalka uu maro webiga Niil, islamarkaana xiisad biyihiisa ku saabsan ay kala dhexayso dowladda xabashida Itoobiya oo qeyb ka ah isbahaysigan, maadaama uu isbahaysigan aqoonsanayn Masar iyo saamigeeda biyaha ee webiga Niil. Haddaba warbixintan oo ah taqriir uu daabacay mowqica Al-Jazeera, islamarkaana uu qoray saxafi lagu magacaabo Maxamed Saalex Cumar, ayaa bidhaaminaysa isbedelada iyo tawaturaadka ka soconaya mandiqada dooxada Niil. sidoo kale waxa ay warbixintani tooshka ku ifinaysaa sheekada dhammaystiran ee heshiisyada ku saabsan webiga niil iyo mowqifka dowladaha dhibaatada ku qaba heshiiskan oo ay masar ugu horeyso mandiqada dooxada webiga niil si guud mandiqada juqraafiyadeed ee loo yaqaano dooxada niil ee ah wadamada dhaca jiinka webiga niil ayaa waxaa ku yaala ilaa koob iyo toban dowladood oo afrikaan ah kuwaasi oo ay dadka ku nool yihiin boqolkiiba afartan marka loo eego wadarta guud ee dadka ku nool qaaradda afrika mandiqadan ayaana ka kooban ilaa saddex dooxood oo ra'iisi ah dooxada bari ee webiga niil ayaa ah tan koowaad waxaana ku yaala saddex dowladood oo kale ah ethoobiya masar iyo dowladda suudaan sidoo kale mandiqadan waxaa ku yaala webiyo farci ah kuwaasi oo biyaha ku dara webiweynaha niil dooxada koonfureed ee webiga niil iyadana waa tan labaad waxaana ku yaala dalalka koonfurta suudaan iyo gobollo ka mid ah kenya iyo uganda dooxada sare ee webiga niil iyadana waa tan saddexaad ee ka mid ah dooxooyinka ay ka kooban tahay mandiqadan waxaana dhaca dalalka ugu badan ee mandiqada sida ruwanda kongo burundi iyo dalka kenya webiga niil ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay webiga ugu dheer ee mara caalamka masaaxada dhuleed ee uu maro ayaana lagu qiyaasaa ilaa lix kun lix boqol iyo konton kilomitir waxyaabaha uu goonida la yahay webigan ayaana waxaa ka mid ah in uu socdo sanadka oo idil koonfurtiisa ilaa waqooyigiisa taariikhda xiisadda ka taagan mandiqada dooxada niil isqabqabsiga siyaasadeed ee ku aadan biyaha webiga niil islamarkaana ka taagan mandiqada ma ahan mid maanta bilowday ama xilligan hana qaaday balse waxa uu leeyahay siraacan xidido sal dheer oo kasoo bilaabanaya casrigii ay yurub afrika gumaysanaysay iyo markii ay afrika ku kala jarjartay mu'tamarkii caanka ahaa ee ka dhacay baarliin sanadkii kun sideed boqol sideetan iyo shantii isbahaysiyo badan oo kala duwanaa kala xillina ahaa ayay marar badan martigelisay mandiqadan kuwaasi oo iskugu jira kuwa dhacay intii ay qaaradda yurub siiba dalalka ingiriiska iyo talyaaniga ay gumaysiga ku joogeen qaaradan afrika iyo kuwo kale oo dhacay kadib markii uu gumaystaha iskaga ruqaansaday qaaradda kuwaasi oo hadba ay saxiixanayeen qaar ka mid ah dalalka dooxadan dhaca sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo kowdii ayaa ahaa markii ugu horreysay ee la kala saxiixdo heshiis ku saabsan webiga niil kaasi oo u dhexeeyey dalalka ingiriiska iyo talyaaniga oo kala matalayay dalka suudaan iyo masar heshiiskaasi ayaana dhammaaday sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii sidoo kale waxaa jiro heshiisyo badan oo la kala saxiixday madax bannaanida kadib sida sanadkii kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii oo heshiis dhex maray suudaan iyo masar oo dhinac ah iyo tansaaniya iyo uganda oo dhinac kale ah heshiisyadan ayaa waxaa dabada ka riixayay had iyo jeer in dowlad weliba oo uu maro webiga niil ay ku fikiraysay sidii ay ku dhisi lahayd biyo xirayn ay ku kaedsato biyaha webiga si gaar ah amalkan ayaa ku weyn dalalka ethoobiya masar iyo suudaan oo ilaa maanta isku hayo arrimo la xiriira biyo xireen ay ku dhawaaqday dowladda xabashida ethoobiya heshiiska entebe iyo waxa uu daaran yahay heshiiskan ayaa sida ay ku doodayaan khubarada hindistay waxa uu diiradda saarayaa sidii ay ugu soo wada biiri lahaayeen dowladaha dhaca mandiqadan dooxada webiga niil si ay u yaraato xiisadaha mar waliba kasoo cusboonaado mandiqadan iyo biyaheeda dowladahan shanta ah ee kale ah ethoobiya ruwanda tansaaniya uganda iyo burundi ayaana saxiixay heshiiskan sanadkii labada kun kow iyo tobanka halka ay ka baaqdeen dalal kale oo dhaca mandiqadan islamarkaana ay ugu waawen yihiin suudaan iyo masar itifaaqiyadan ayaana loogu magacdaray heshiiska entebe kaasi oo ay dowladda xabashida itoobiya ay xilligan hogaaminayso dowladaha ku midaysan